tababarkan oo ku saabsan horumarinta bulshada ayaa loo qabtay ardayda wax ka barata jaamacadaha iyo dugsida sare ee magaalada beledweyne maamulaha guud ee iskuulka hormuud ee magaalada beledweyne ayaa faahfaahin ka bixiyay ujeedka tababarka loogu qabtay ardayda beledweyne saddex maalin ayaan tababar aan wadnay maanta waa gabagabo waa maalintii saddexaad tababarkaasna wuxuu ku saabsanaay sida markaas bulshada horumarinteeda oo community development lahaayo maadaama si guud ahaan dalka iyo iyo gobolada soomaaliya ay gobolada qaarkood ee horumar ay ka socdaan in lagu bogaadiyo oo hoolka soo xaadirtay waa soddon arday inta markaas onlinegana ayagana waa labaatan casharadana online lagu siiyey inta kasoo qayb gashanay waxaa lagu siiyo si directly ama si toos ah attendance ahaan waana ardadaas ay ka faa'iidaysatay waxaanan mar waliba iskuulka uu caan uu ku yahay inaa markaas tababarada qaarkood oo bulshada aada ugu muhiimsan inay markaas oo si maamul iyo macalimiin ay agaasimaan dhinaca kale ardayda ka faa'iidaystay tababarkan ayaa u mahad celiyey macalimiintii maamulka iskuulka hormuud ee tababarkan soo qaban qaabiyey iskuulka hormuud maasha allah si aadan wax ugu fahanay maasha allah wax badanaan wax badanaan ka faa'iidnay oo ani ahaan aan ka faa'iiday oo maskaxdeyda ka dhinnaay waxaan ka mid ahay ardayda hadda sanadkan jaamacadda beledweyne dhigata semester five u gudbaayo anigo anigo cabdirashiid maxamed jeesow waxaan ka faa'iiday tababarka socday saddexda maalmood ee ka socday iskuulka hormood aada iyo aad ayay u mahadsan magacaygu waa rood xuseen cali waxaa ka mid ahaa ardaydii uu socday saddexda maalmood training ku saabsan sida loo hormariyo bulshada waxyaabo badan aa ka faa'iiday halkaa waxaa ugu mahad celinayaa maamulka guud ee iskuulka waxaawaay markaa iskuulkaada ugu hambaleynaynaa macalimiinta iskuulkan way mahadsan yihiin magacaygu waa maxamed xasan kana mid ah kaliyaasha tababarka ay qabanayeen macadka hormuud saddexdii maalin ka socday gudaha macadka hormuud runtii waxaynu aad farxad inaan kasoo qayb galno waxyaaba badan baanu ka faa'idno runtii oo la xiriira horumarinta bulshada tababarka runtii saddexdii maalin uu socotay iyadoo lagu qaadanayo cashiro la xiriira horumarinta bulshada sidoo kale lagu soo bandhigayay runtii waxyaabihii laga faa'iida ardaydu ay soo bandhigayeen tababarkan ayaa waxa uu ku saabsanaa sidii sare loogu qaadi lahaa aqoonta ardayda ku nool magaalada beledweyne waxaa lasoo qaban qaabiyey maamulkai macalimiinta iskuulka hormuud ee magaalada beledweyne